maanta guud kuwa raajacadan gaara ka fogaaday dalkaaga u heelan iyaga dooro iyaga dooro danta guud kuwa raaja kulan wacan dhegaystayaal halkani waa himila f m kusoo dhowaada barnaamijka doorasho oo hadaha oo kale aad maqashaan doorasho waa toddobaad leh aan diyadda ku saarno doorashooyinka dalka iyo macluumaad ku saabsan toddobaadkanna waxaan idiin haynaa baarlamaanka hadda saddex bilood ama laba bilood meelahaasaa u dhiman wax ka yar madaxweynaha waxaa u dhiman shan bilood iyo meelahaasaa u dhiman marka waktigaasu markuu dhammaado haddii dalkan nidaam kaleeto uu bedeli waayo maxaa dhici kara haddii doorashada wakhtigii loo asteeyey ay dib uga dhacdo barnaamijka waxaa soo saaray cali hilowle waxaana farsamaynayo cabdilaahi soo dhawaada dhegaystayaal كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaane ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinayno xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarka ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqancelinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqancelinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee al abraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee al abraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqancelinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
xanaanadiyo macadka almuniir sideedaba almuniir waa xanaaniye macad wada socdo cilmi lagu sifeeyo saa'id loogu oonqabo saadir ina siiyee soomaalaay sodkeenna maqla oo ubadkiina saani u geeya sama ku-hagidda sabiyadeenna iyo sahal wax u baridooda almuniir baa saadir u saqiroo sabankan ku sarmaree soomaalaay soodkeenna maqla oo ubadkiina saani u geeya macallimiin suubanoo cilmi lagu sargooyo saacad walba ubadka saacido si wacan wax u baraa almuniir baa sabankan u sito sina aan lagula sinaan karin ee soomaalaay ubadkiina saani u geeya almuniir saluugba ma laho waa saldhigga cilmiga ka soo burqado muddo aan saadaalinaynay soomaalaay ubadkiina saani u geeya xanaanada iyo macadka almuniir waxaa lagu barayaa ardada hingaadda iyo xifdinta qur-aanka kariimka wakhti kooban waxaa kale oo la barayaa ardada adkaarta iyo ducooyinka almuniir waxa ay leedahay qayb wax lagu baro maalmaha khamiis iyo jimcaha dadka ku mashquulsan howlahooda gaarka ah iyo haweenka waxaana lagu barayaa xifdinta qur-aanka kariimka oo leh tajwiidka axaadiista fiqiga xisaabta af soomaaliga iyo af ingiriisiga qaybta xanaanada carruurta waxaa loogu diyaariyey cunto tayeesan iyo hooy nadaafad wacan ardayda waxaa u diyaarah gaadiid soo qaadaya dibna ugu celinaya xaafadahooda xanaanada iyo macadka almuniir waxay ku yaalaan isgoyska degmada karaan dhanka bari haddaba wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir eberli xal sagaal labaatan iyo sideed afartan iyo sagaal konton ama eberli xal sagaal labaatan iyo sideed afartan iyo sagaal labaatan
soomaaliya waxaa loo diyaar garoobayaa doorasho guud oo dalka ka dhacdo dabayaaqada sanadkan ama horaanta sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaa socdo diyaargarow xoogan oo arrintaasi loogu jiro toddobaadkani mid ka mid ah diyaargarowga doorashada loogu jiro ayaa waxa uu ka dhacay magaalada dhuusamareeb kadib markii ay halkaasi ku kulmeen madaxda maamul goboleedyada warmurtiyeedka ay shirkoodii kasoo saareen ayay dhowr qodob uga hadleen qodobada waxaa ka mid ahaa in doorashada ay wakhtigeedu ku dhacdo oo aan muddo kordhin la samayn karin dhanka kale madaxda federaalka ayay ugu baaqeen inay shirka kala soo qayb galaan ugu dambeyntii waxaa magaalada dhuusamareeb ka degay ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaana la filayaa halkaasi inuu ka bilaabmo wejiga labaad ee shirka oo lagu jaangoyn doono doorashada dalka ka dhacayso nuuca ay noqon karto haddaba shirkaasi ma yahay mid lagu jaangooyn karo siyaasadda dalka haddii isfahmiwaa uu halkaasi ka dhaco siduu xaalka dalka noqon karaa weydiinta iyo kuwo kale ayaa waxaan hordhignay mudane cabdiraxmaan cadow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله هimilo waa mahadsantihiin horta guddiga waa guddiga baarlamaanka maaragtay qaabilsanay arrimaha doorashooyinka iyo sida maaragtay dalkan waxaa ka dhaci doona mustaqbalka inay kala ka bixiyaan marka xisaabta ayay la kulmeen marka waxaa laga wada hadlaya xeerka xisbiyada iyo guud ahaan dalka xaaladiisa marka un waxaa laga wada hadlayay shuruudaha xisbi rasmi ah qaabka xisbi rasmi ah oo xisbigu noqon lahaa oo doorasho u geli lahaa shuruudahaas waxaa kamid a sagaal gobol oo dalka inuu xafiisyo ku leehay waxaa kamid a ilaa toban kun oo qofood oo maaragtay diiwaan gashaan oo shacabku inay jiraan marka arrimahaas iyo wixii kaleeto quseeyaan laga wada hadlayay marka kulley aragtidii axsaabtu ay ka qabeen way diibteen dabcan marka shirkaa saas ku saabsanaa waa yahay caqabadaha hortaagan in la ansixiyo sharciga xisbiyada siyaasadda ay baarlamaanka ansixiyaan ma ka wada hadasheen oo misla garateen caqabadaha miday tilmaameen
kulley arrimahaas o dhan waa laga wada hadlay laakiin hadda caqabadaha dalka o dhan bay ka jiraan oo hadda xeerka xisbiga in la ansixiyo oon doorasho lagu gelin hadda macno badan dalkay dadku soo kordhinayso waxaa lagu leeyahay hadda sagaal gobol waa in xafiisya laga furaa dee dowladda ma tegi karto sagaal gobol oo dalka ma ma tegi karto oo xafiisya xafiisyo in laga shaqeeyo oo isku socodka iyo wax kasta iyo xagga amniga iyo nooc kasta inay dhacdo marka dowladdii dhammayd oo federaalkan tegi kara marka xisaabta siyaasadda in la yidhaha sagaal gobol xafiisya ka furuuxeedaba dembiba ah waayo waxaad la socotaa dowlad goboleedyada qaar badan oo kamid oo ma ogol ah xisbiyo siyaasadeed goboladooda laga furo ay ka taliyaan dalka amnigiisu meeshu mara waa la socotaa afar sano oo dalkan dowladdan ay ka jirtay amnigeedu inuu hoos socdaa dareemaysaa uusan kor u soconayn marka arrimahaas oo dhan iyo waa laga wada hadlay laakiin hadda waxaan isku afgaranay oo meesha ma jirin keliya waxay wax naga weydiiyeen iyo waxaan wax ka weydiinay waxay ahayd waxay hayaan iyo waxaan hayno marka waxaan fikrad haynay marka kulley ayaguna waxay kula laaban doonaan insha allahu baarlamaanka sidan aan maaragtay aan filan waxaan u aragnaa arrin maaragtay baalmarsan wixii dalkan kusoo socday sanadihii ugu dambeeyey oo afartii sanaba mar la isdooranayay marwada hadalka jeediso ah wakti dheeraad ahaan rabnaa waxaan umalaynayaa wakti dheeraadka haddii lasii xataa in cidda inay inay doorasho qabata la rabo oo nidaamkii lagu kuban lahay ay fogeysay la rabo dowladda federaalka wey marka afar sano muddo hadda ku dhow dowladda soo jirtay waxaan malaynayaa waxay foge weysay in hadda lix bilood toban toddoba bilood oo lagu daro inaysan wax weyn soo kordhayn marka arrintaas waxaan u aragnay inay inay tahay xarigjiid la doonayo oo lagu banaysanaayo wakti ka badan intay hadda gabadhu sheegtay ka badan in la doonayo inay dowladda ay kusii darsato marka aragtideena waxay tahay wax ku darsi la yidhaahdo dalkan ma baahna dalkan wuxuu u baahan yahay afartii sano mar inay isdorto si hore ugu socdo wallahi nasib darre ahayd shirkaas inuu baaqdo sababaha baajiyana dabcan waxaa isleenahay wax tanaasula ma jiraan siyaasadkeedaba waxa weeye waa tanaasul iyo maaragtay iyo in dadka qaar maaragtay ay waxay xaq uleeyihin hataa ay ka tagaan marka nasiib daro waxa ah in dalkan wakti gabaabsiya oo oo dowladda waktiga kasii dhamaanaysa in la joogo dowladduna aysan waktiga haysatay aysan uga shaqaynin dalkan sida iskugu imaan lahaa marka dowlad goboleedyaduna dabcan ayagoo historiga ama taariikhda og madaxweynaha qaranka iyo negotiationkiisa dabcan waxaan umalaynayaa inay inay ka biyadideen waxa meesha kasoo baxayo maaragtay ay ku qiyaaseen mid hadda ayaga aan u cunimi karin mida kaleeto in la shiro oo shirka laisku yimaado waxaa ka horeysay mid zoom ah oo madaxweynuhu la galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada marka kaas waxaan umalaynayaa in sidii la rabay aysan kasoo bixin marka waxaan isleenahay arrintaas waa waa dibudhac weyn oo maaragtay uu dalku u galay isku imaanshaha hadda ay isku imaanayaan dhulsamareed madaxweynayaasha dowlad goboleedkana dabcan annagu khayr aan ka rajeynayna laakiin u malayn maayo inay inay habboonayd shirkaas waxaa ka habboonaa kii ka horreeya madaxweynuhu ku dhawaaqay in laysku afkarto saas anaga maanta madaxweynayaashaasi iyo maamul goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadda waxaa la sheegaa inta badan inay isku raacsan yihiin ama isku taageeraan sidii ay u sameyn lahaayeen kooramkii ama wixii la dhihi jiray kudlada oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligiisii la sameeyey baarlamaankana in qadka laga bixiyo ay doonayaan ayaa inta badan lagu eedeeyaa marka arrintaasi inay jirto muqlata
madaxweynayaashan dowlad goboleed wax lagu eedeeya ma laha dowladda federaalka la wada hoos yimaadaa dowlad goboleedyada iyo xisaabta siyaasadda marka laga reebo doorashada waktigeeda inay ku dhacdo wax kaleetay ka midaysan yihiin onayaan ogahay ma jirto laakiin dowlad goboleedyada waxay rabaan inay doorashada waktigeeda ku dhacdo xisaabta siyaasaddana sidaasay qabaan marka in madar la sameeyo oo oo dib dadka saamileyda siyaasadda iskugu yimaadeen dee waxa weeye waa waa horweyto wey kii xasan sheekhna horweyta keentay oo maaragtay baarlamaanka ee shaqadiisii qabsanin tanna hadda baarlamaankii oo gaday hawshii maaragtay shacabka soomaaliyeed u doorteen oo hayta inay inay noqdaan kuwo ilaaliya oo maaragtay accountable u ah dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda ayaa laga rabay marka nasiib daro waxay ku milmeen xukuumaddii waxaad arkaysaa maaragtay inay cambain ugu jiraan ruuxeedu dad badan oo kamid ugu inay cambain ugu jiraan inay wakti lagu darsado marka waxaan isleenahay arrimahaas oo dhan arrimaha xisaabta siyaasadda iyo dowlad goboleedada sabab u yihiin maahan laakiin baarlamaanka iyo iyo dowladda federaalka sabab u ah in maanta dhuusamareer baa iskugu tago oo dowlad goboleeda iskugu tagaan ay ka wada hadlaan maaragtay mustaqbalkan dalkan halku aaday meeshii laga yimid oo aada meel u dhib badan ahayd oo dhib badan laga soo maray inuu inuu maaragtay uu gadaal ugu laabto taasoo ah inay dalka foodu ka jirto taasoo ah in boqolaal hogaamiye kooxeed inay dalkan maaragtay ay kasoo baxaan laakiin waxaan rajeynaynaa insha allahu waxaas wax ka doona inay kasoo bixi doonaan oo ah inay nimankaas isku afkartaan waxa dowladda federaalka ruuxeedu ay maaragtay ay oran karto waa waana waa waa waa macquul annaga waxaan rajeynaynaa taas weeye laakiin in la kala taga marnaba dalkan iyo dadkan danaguma jirto waayahay ugu dambeyntii adigoo noo soo gabagabaynayo haddii ay sidaan xaaladda kusii socoto xilligii doorashada la qabanayana wax yar ay ka dhiman yihiin ifafaaluhuna uusan u muuqanin inay doorasho ay dhacayso maxaa idiin muuqdo hadda oo isleedihiin way dhici karaan waxaa dhici karaa waxa weeye waa laba arrimo inay dowladdeenu ay madax adagto oo dalkaanu maaragtay oo dhib galo dhibku galah oo keliya maahan in qolo hubaysan oo kale soo baxda lakin dhibku galah waxa weeye sarreynta sharcigu hadday baabacdo oo qolo walba say rabto iyadu ay sharcigu u isticmaasho oo waa dadka mandayday dowladda ku socotaa afar sano ayay ku socotaa baarlamaanka hadda saddex bilood ama laba bilood meelahaas oo dhiman wax ka yar madaxweynaha waxaa u dhiman shan bilood iyo meelahaasa u dhiman marka waktigaas markuu dhammaado haddii dalkan nidaam kaleeto uu bedeli waayo runtii waa nasiib daro marka waxaa noo muuqanaysaa in mugdigeena noo muuqanaya marka waxaan isleenahay in loo baahan yahay in laysku yimaado oo shirkan dhuusamareed wixiisa la ballaariyo oo dowladda federaalka ay ka qayb gasho xisaabta siyaasaddu ka qayb galaan maaragtay guddiga ururada bulshada rayidka ay ka qayb galaan oo maalinta ugu horeysa oo markay ay kulmaan arrintaas ay kasoo baxdo annagu waxaan isleenahay dalkan hadda maanta in laysku yimaado oo laga wada tashto maadaama doorasho qof iyo cod aysan dhici karin halkan la aadayo in dhammaan dadka maaragtay siyaasadda wax ku leh inay inay inay go-aamiyaan oo laisla go-aamiyo go-aan wadareed halkaasuu kasoo baxo adeega caafimaadke ibiyan dictoor ibu raxma boli clinic center cudurrada dhimirka ee dhammaan dadkeenula dhibtoodaanoo dibadda ugu dhoofi jireen dib u raxma loo dhidbo dhab uga dabiibtee dhambaalkeenna maqla oo mar uun soo dhugta maanku midkuu isdhaafo xusuusta dhunshow laleemaduna u dheer tahay dhakhaatiirta diburaxma dhab ula tacaalayo baadhitaan dhammaystiran dhan kastaa u sameynaye dhambaalkeenna maqla oo iminkaba ula dhaqaaqa dhammaan xididada jirkeenna iyo seedaha dhiigga qaada cudurrada ku dhunto dadka kala dhantaala rabbi ha naga dhowree dawooyin dhaxalgalo toos u dhabar jaraa dib u raxma noo dhigaalisoo dharaar kasta heega noola ehe dhambaalkeenna maqla oo mar uun soo dhugta diburaxma polyclinic center waxay ku shaqaysaa qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu daweeyo xanuunada dhimirka iyo neerfaha cudurrada xarunta lagu daweynayo waxaa ka mid ah waalida qalalka murqa xanuunka hurdayrada xusuusyarida baaralayska laleemada carruurta isku kaadisa kabaabyada iyo hamiyarada ragga xarunta diburaxma waxaa ka howlgala dhakhtar ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo neerfaha waxna ku soo bartay shiinaha isagoo muddo la soo shaqeeyey allaha u naxariistay doctor maxamed jaamac oo ahaa dhakhtarkii gaalkacyo loo aadi jiray diburaxma waxaa heegan kuugu ah kalkaaliyaal ku wanaagsan soo dhoweynta iyo daryeelka bukaanka waxay xarunta ku taalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo baar ubax gaar ahaan gurigii hore ee daalo wixii faahfaahinta dheeri iyo kala xiriir eber lix hal shan toddobaatan iyo labo afartan iyo afar afartan iyo afar ama eber lix hal sideed lixdan soddon iyo saddex toddobiyo toban ama layn lixdan labaatan iyo shan labaatan iyo sideed
hagaag dhegaystayaal barnaamijkii doorasho toddobaadkan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kan xigo sidaa iyo ammaan allah
dabargooyo lalu ushkiyo diifta hadeer dad nadiifa